gudoomiyaha ururka haweenka degmada jowhar ayaa ugu baaqday waalidiinta gaar ahaan haweenka soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhaqanka iyo akhlaaqda caruurtooda waxayna sheegtay in haweenka ay yihiin macalinka guriga oo soddonkii sano ee burburka ay soo mareen marxalado kala duwan una baahan yihiin garab istaag waxayna si gaara uga hadashay dhaqanka caruurta iyo gudniinka fircooniga dadka mas-uuliyiinta ah oo noo xilka noo qaaday oo hadda gobolkan jooga ama hirshabeelle ah haddii nahay hirshabeellaha dhexe dhibaatooyinkayna way fara badan yihiin baahidayna way fara badan tahay akhlaaqda umadkaynu way isbedeleen annagana way isbedelnay maxaa isu bedelnay raggayni ma shaqeeyo inta badan siyaasadoo ku mashquulay annagana ilmihii waa ka daya waa dayacnay oo suuqaan galnay mid siyaasad haltaagayso mid suuqa fadhiso mid shaqaale ah yaa tarbiyaynaya carruurta yaa hagaaya waad aragta labiski waa la bedelay si aan qurux badnayn oo shayaadiin oo kale ah loo labistow hayaa wax daranaa la cabow hayaa unukoo dhan waxa noo soo bixi doona ummad aan wanaagsaneyn aan soo bixin hooyo shaqada waa ku qasban tahay oo haddii israg shaqaynayni laakiin gadaashaada waxa jira in lagu yeelo waxa cunugaada uu ku sugan yahay la soco maanta xashiish shalay inta intaan ka baxay ilmo badan oo yaryar labaatan jir oo xashiish kaco inta ku dhaaftay waa tacba waxayna cid naga dhicinaysa male oo dadkii naga dhicinaayo oo soo joojina dhahay waxa naga joojiya waxaana jira dhibaatooyin badan oo ku soo kordhay gobolka iyo tuulooyinka hoos yimaada ee degmada jowhar iyadoo dhallinyaro badan ay ku jiraan isticmaalka maandooriyaha ee dhibaatada ku haya tuulooyin hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe
naagaha dhibaatooyin aan la soo koobi karnaa ku habsaday annagana waxaan isku sii haynaa oo hadda aan hoolka dhiganay xilligaanoo kale haddii oraxeed la gaaro inaan samayno gudniinka fircooniga khaasatan tuulooyinka gudniinka fircooniga fidnada uu leeyahay wax la soo koobi kara ma aha taasna waxaa nooga joogta ee walaashay safiyo inaan hoob isii gala ma rabo gudniin iyo intay iyo kufsiba iyadaa nooga joogta gudoomiyaha oo sii wadata hadalkeeda ayaa ugu baaqday maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan in wax laga qabto dhibaatooyinka soo noqnoqday oo ka mid yahay xashiishka iyo maandooriyaasha kale taasoo dhalintii haatan ay yihiin kuwa ku dhibaataysan islamarkaana aysan jirin meel lagu xakamaynayo si dhalintaasi ay u helaan asluub wanaagsan